halkani waa golaha nineteen sixty golaha codka shacabka soomaaliyeed alaaba golaha nineteen sixty barnaamijkii taxanaha inuu ahaa ayaynu caawa bal hadda dib eegi doonaa haddii ilaha yidhaahdo barnaamijka falanqada arrimaha siyaasadda ee golaha nineteen sixty taasi aan ku egno hadiyo jeer balda musharaxiinta u taagan xilka jegada madaxweynenimo waa golaha nineteen sixty caawa waxaa marti inoogu ah abwaal maxamuud axmed abdalle waayahay waa dhagood obsadada golaha uu leeyahay iyo weliba kuwa la shaqeeya ayaa barnaamijka qaadi doona madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya haddana ku-meel gaar ahaan jagada usii haya waa xasan sheekh ayaanu caawa bal hadda barnaamijka ku qaadaan dhigi doonaa haddii ilaha yidhaahdo abwaal maxamuud soo dhawogay maxamuud kada mahadsan aada iyo aad baadigood umahadsan tahay waxa weeye waxaan rabaa inaad qadar yar maqashaan marka ugu horeysa heesta calanka soomaaliya dhegado aad iyo aad baa umahadsan tahay sidii aynu horeba u ballan qaadnay insha allah waxaynu samayn doonaa barnaamijyo saxaanaha aynu ku eegeyno musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweyne sanadkan hadda aynu ku jirno qoraantiisa la filayo inay qabsoonto oo uu ku jiro insha allah madaxweynaha incumbent president waa madaxweynaha hadda maanaa ugu dambeeyey oo xilkiisii dhammaaday xasan sheekh maxamuud musharaxiintu si ay u kala cadcad yihiin baynu insha allah usoo kala horumarin doonaa waxaynu caawa ka hadlaynaa xasan sheekh maxamuud insha allah baynu ka hadlaynaa xasan sheekh maxamuud waxaa loo doortay xilka madaxweyne tobanka sebtembar sanadkii labada kun iyo labayo tobankii xilkuna wuxuu ka dhammaaday dabayaaqadii sanadii lasoo dhaafay ee labada kun iyo lix iyo tobanka bisha oktoobar ayaa xilka madaxweynuhu ku ekaa xasan sheekh maxamuud waxa uu u sharaxan yahay mar labaad jagada madaxweynenimada ee soomaaliya afarta sane ee soo socota bal waxaan doonayaa inaad marka hore qadar yarala dhegaysataan shariifku khudbaddii uu ka jeediyey xilwareejinta erayo uu meeshaa ka yiri dhegays wanaagsan meesha la soo dhaaray waxaan aaminsannahay inay tahay meel hore loogu sii socon karo laakiin waxaan shaki ku jirin in howlo fara badan ay dhiman yihiin hawlahaas badan oo ku sugaaya waxa ad iga filataa waa garab istaag maxaa yeelay waxaan xoogaal u ahaa taageerada inta ay muhiim u tahay madaxda qaranka
waayahay kaas wuxuu ahaa sheekh shariif sheekh axmed oo xilka ku wareejinayay bishii sebtembar lix iyo tobankeedii xasan sheekh maxamuud xafladdii inaugurationka ama tala wareejinta xasan sheekh maxamuud taariikh nololeedkiisa iyo mihnadiisa shaqo marar badan baynu hore uga hadalnay waxaynu hadda xoogga saaraynaa waxa weeye doorashadan soo socota iyo arrimaha ku gadaaman gaar ahaan madaxweyne wuxa uu qabtay xasan sheekh maxamuud iyo wixii uu ku guuldaraystay inuu wax ka qabto ayaynu fooda saaraynaa haddaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud xafladda xilwareejinta ee sheekh shariif uu ku wareejiyey khudbaddii ugu horreysay uu ka jeediyey oo qaranka soomaaliya u jeediyo qadar yaroo ka mid ah ila maqla
ra-iisul wasaaraha mudane profesor cabdiweli maxamed cabdibaas madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geyle ra-iisul wasaaraha etoobiya mudane xayne mariam ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka turkiga mudane taab رئيس وزارة الخارجية إيرانيا موسى عامر وطبيعة مدحوية السودان مبادئ نافع علي نافع وزيرك وزير الدولة gudaha dalka qatar munaasibadda gudoomiyaha ururka midowda africa martishaadka kale kamaadii mar kale assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
جامعة العرب
رابع هذا وكيلك تطبيق تطبيق السادس فضلي جامعة عرفة غالية مرة يعني مرة waa tahay xasan sheekh maxamuud wuxuu ka soo dhex muuqday murashaxiintii doorashada u loolamaysay sanadkii labada labada kun iyo laba iyo tobanka xilligaa soomaaliya waxay kasoo baxday weji kumeel gaadh ah waxa uu ahaa hogaanka ugu horreeyey oo dalka loo doorto eh, oo dowlad rasmiya kadib soomaaliya markay yeelatay xasan sida aada ogtihiin profileka waxa loo yaqaano ama jaantuska xildhi eh, maxaa la yidhaha murashaxiinta markuu kasoo muuqday wuu ka duwanaa xagga muuqa iyo xagga aragtida waxa uu ahaa wakti eh, yacniga si kusoo booda ah si qofka xilka u qabtay Een, weji cusub oo aan la aqoonin oo aan een, dadka soomaaliyeed yacniga ay aada u xiseynayeen hadday noqoto xagga muuqaalka iyo xaggay noqoto een, maxaa la yidhahda xagga een, diyaarsanaantaba saad khudbadiisa ugu horreysa aad ka garanaysaa waxaad garan karaysaa inaanu ahayn madaxweyne diyaarsan marka oo uu ahaa fresh waxaa la yidhaha freshman ama een, sidii arday college ku cusub oo kale arrintaas oo dadka soomaaliyeed aada ugu hanweynaayeen waa aad arkaysaan dadku inay ka dhaqaynayaan la xasuusinayo khudbadii xataa dadka magacyadoodii officialski wax oo dhan la xasuusinayo jaamacadda carabta ninka u jooga magaciisaasaa la yihahdaa oo disruption badan iyo hadal yacniga een, een, een, maxaa la yihahdaa iska hor imanaya arrimahaas waxa weye waxay keenaysaa in een, ay muujinayeen een, wejiga freshka ee xasan sheekh maxamuud arrintaas waxay keentay in dadka soomaaliyeed meel walbo ay joogaan ay ilaabaan waxay isu qabeen oo ay shacabka u garaacaan madaxweynaha soomaaliya muuqaalka ugu horreeyey ee siyaasiya oo madaxweynaha soomaaliya een, ee fikirka ugu horreeyey uu soo gudbiyo khudbadaasi ku jirtay waxayna ahayd inuu aqoonsan yahay maxaa la yidhahda inay jiraan maxaa la yidhahda qayb ka mid a dalka soomaaliya oo le- somaliland oo wadahadalkiina halkan laga sii wado arrintaa uu macnaha sheekh sharif laftiisa uu sheegay oo eh, maxaa la yidhahda dowladda maxaa la yidhahda en- en- maxaa la yidhahda qaybta somaliland ee maxaa la yidhahda ee Soom- dalka soomaaliya in wadahadal lala sii wadayo En haddaba waxa weeye xasan sheekh maxamuud en madaxweynihii hore ee soomaaliya haddana ah murashax u taagan xilka madaxweynenimada ee soomaaliya muxuu qabtay maxaanuse qaban Een, sidee baynu ku miisaamaynaa madaxweyne waxqabadkiisa inagoo si objective ah oo ulajeeda ka baxsan tahay u abaaraynaa oo labada dhinacba ka fiirinayna xasan sheekh maxamuud waxaynu ku miisaamaynaa waxa uu ka qabtay xidhiirka soomaaliya iyo caalamka heshiisyada caalamiga ah, shirarka caalamiga ah, siyaasadda arrimaha gudaha federaalka iyo maamul goboleedyada federaalka iyo somalilan federaalka iyo sool iyo sanaag federaalka iyo qurba joogta nabadgelyada amniga dhismaha xoogga dalka soomaaliyeed la dagaalanka al-shabaab joogitaanka amisom mandateka ay soomaaliya ku joogto etoobiya iyo kenya dhaqaalaha miisaaniyadda qaranka horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha waxbarashada caafimaadka deegaanka hantida qaranka debada iyo gudo deeqaha caalamka soomaaliya uga yimaada shirarka dhaqaalaha iyagu khuseeya oo gaar ahaan dhaqaalaha khuseeya Ee, arrimaha bulshada iyo dib u heshiisiinta dastuurka iyo golaha qaranka doorashooyinka dowlad wanaagga hay-adaha dowladda sharciga iyo maxkamadaha sida aada la socotaan xasan sheekh maxamuud platformkiisii ama een, hiyigiisii siyaasadeed waxa uu ku saleeyey lix qodob oo amniga ugu horeeyo dhaqaalaha horumarinta dib u heshiisiinta haddaan qodobo ka taabto xasan sheekh maxamuud intuu xilka hayey haddaynu ku horeyno arrimaha la odhan karo waxbuu ka qabtay waxa uu xasan sheekh maxamuud intii uu joogay la odhan karaa tallaabooyin wax ku oola wuxuu ka qabtay xagga xidhiirka caalamka xidhiirka caalamka dowlado badan oo aada u fara badan oo soomaaliya ka guuray kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii ayaa iminka safaarada ku leh soomaaliya wuxuu ahaa xasan sheekh maxamuud kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii laga soo bilaabo madaxweyne ugu horreeyey ee white houseka lagu soo dhoweeyo oo rasmi ah madaxweyne rasmi aan ka hadlayna waxa uu la kulmay barack obama waxa uu kaloo la kulmay david cameron waxa uu booqasho ku tegay waddanka chinaha saddexdaa waddan oo ah waddamada maxaa la yidhahdaa ay een, la oran karo een, shanta shanta een, maxaa la yidhahdaa ay codka fiitada haysta saddex ka mid a muqdisho ayay maanta ku leeyihiin safaarado sidoo kale waxaa dib boorka looga jafay safaaradii soomaalida ee xidhnaa oo ay ka mid yihiin safaaradda aynu ku leenahay washington d c safaaradda aynu ku leenahay beijing magaalada la yidhaahdo safaaradda ingiriiska iyo kuwo kale oo fara badan xidhiidhkaas caalamiga ah wejiyo badan buu leeyahay waxaa ka mid ah heshiisyo caalamiya oo dowladda soomaaliya gashay ayaa ka mid a waxaa ka mid ah maxaa la yidhahdaa suurtagelintii qabashadii shir goboleedka igad uu ku qabsoomay magaalada muqdisho sanadka lasoo dhaafay waxaa ka mid ah waxyaalaha kale oo la odhan karo dowladdu xidhiidh arrimo dabadeed oo wax ku oolabay samaysay xidhiidhkii magaca la yidhahdaaye wixii la odhan jiray compact deal oo halka ka sii waday wixii new dealka la odhan jiray oo dowladdu ay heshiisyo iyo waxyaalo noocaas khuseeya ay ka gashay xidhiidhka arrimaha dibadda xagga dhaqaalaha markaynu ka egno waxaa kale oo dowladdan xasan sheekh maxamed hogaamiyo ay sii ambaqaaday xidhiidhkii turkiga iyo soomaaliya ee turkigu xagga dhaqaalaha waxyaalo badan buu qabtay xagga waxbarashada dhanka caafimaadka amniga laftiisa waxyaalo badan buu magaranaysaa uu dowladda ka taageeraa xagga infrastructureka marka la eego ama waxa la yidhaha logisticska waxa loo yaqaano ciidamada iyo waxyaalahaas waxaynu kale oo ognahay xidhiidhka marka laga hadlayo xidhiidhka arrimaha dibadda xidhiidhka wadamada deriska aan lanahay sida madaxweynaha iyo maamulkiisu ay aaminsan yihiin waxay aaminsan yihiin sidii khudbaddii madaxweynaha ku jirtay inay soomaaliya u baahan tahay nabad inaanay u baahnayn deriskeeda inay colo noqoto sida awgeed xidhiir wanaagsan dowladda ay la leedahay wadamada deriska oo ay ka mid yihiin kenya waxaa la yidhahdaay jabuuti ethiopia markaynu ka tagno xagga xidhiidhka xagga aynu u yar tallaabsano dhinaca dhaqaalaha waxyaala aada fara badan baa ka suurta galay xasan intuu madaxnimada hayay dalka gaar ahaan magaalada muqdisho ha ku koobnaadeen mashaariic badan baa la sameeyey jaamacaddii ummadda dib loo yeegleelay dhismayaal badan oo dunsanaa oo dowladdii hore ka tag maxaa la yidhahdaa waqtiyadii dagaalada sokeeye dumay ayaa dib loo maxaa la yidhahdaa loo dayactiray waxaa kale oo ka mid ah isbitaallo dhowra ayaa kusoo biiray dad badan baa jira oo ha yaraadeen arday badan oo iskuullada dhigata iminka baa jira oo dadka dayarta ah oo dowladdu say sheegtay lacag la-aan ku dhigtay iskuulladaas tusaale hadda wax kugu filan jaamacadda ummadda waxaa ku jira toddoba boqol oo arday baa ku jira jaamacadda ummadda haddaynu eegno marka arrinta dhaqaalaha ku saabsan oo dowladdu say sheeganayso waxyaalaha ay qabatay oo muhiimka waxaa ka mid a in dowladdu ay samaysay markii ugu horreysay ilaa nineteen ninety onkii miisaaniyad dhaqaale official ma aha laakiin dowladdu waxay aaminsan tahay inay ku shaqayso miisaaniyad waxay kaloo aaminsan yihiin in cashuurihii maxaa la yidhahdaaye loo sameeyey hab magaranaysa cashuur qaadida oo xisaabtan magaalada ku dhisan oo dakhliga iyo waxa baxaya la eegayo waxay kaloo dowladdu sheegtay inay ciidamada mushaharkoodii ay muddaysay gaar ahaan ciidamada naafay maxaa la yidhahdaa naafada ahaa daryeel gooniya loo sameeyey iyada oo isbitaalkii martini dib loo dhammaystiray oo dib loo dhisay oo madaxweynuhu xadhig ka jaray wiigii lasoo dhaafay madaxweynuhu arrimo kale oo dhaqaalaha khuseeya tallaabooyin uu qaaday wax ka mid a furitaankii uu ka qayb qaatay garoonka boosaaso halka lafteeda liban buu ka sheegtay xagga marka la eego amniga amniga dowladdu iyo ciidamada shisheeye ee waddanka jooga marka laysku daro dowladdu waxay aaminsan tahay in maxaa la yidhaahdaay markii xasan uu yimi xukunka magaalada muqdisho keliya ereyadeeda dowladdu ay markaa haysatay laakiin soddon iyo toddoba degmo laga dorkiyey al-shabaab walow dib ay ugu soo noqdeen al-shabaab markii dambe meelo fara badan sidaynu ognahay xagga dib u heshiisiinta shirar aan aada u u fara badnayn ayaa dowladdu iyo aniga isku hawshay gaar ahaan xagga markaynu xoogga saarno waxaynu odhan karnaa xiriirka maxaa la dowladda federaalka iyo maamul goboleedya ayaynu ka garan karnaa intii dowladda joogtay xasan sheekh maxamuud afartii sano lasoo dhaafay dhowr maamul goboleed ayaa samaysmay waxaa ka mid ah jubbaland waxaa ka mid ah hirshabeelle waxaa ka mid ah south west waxaa ka mid ah galmudug dowladda xasan sheekh si dadban iyo si toosaba waxay lagugu lahayd dhismihii maamul goboleedadaas inay suurta galaan waayahay arrimaha kale oo aynu odhan karayno aniga dowladdu waxbay ka qabatay waxaa ka mid ah dowladdu markii ay maxali xasan markuu baawarka yimi markii ugu horreysay isqaqabsi baa yimi xagga dastuurka ah laakiin waxay dowladdu ka limin sheeganaysaa in federaalkii la ballaadhiyey iyadoo marka hore xasan lagu eedeynayo inuu federaalka kasoo horjeedo hadda waxa weeye markaynu eegno arrimahaas markaynu eegno oo aan wax lasoo koobi kara ahayn oo hal maaragtay fadhi lagu soo koobi karin waxaynu u baahannahay deep down inaynu eegno waxyaalaha kale oo oo dhinac yaalla oo ah dowladda intii uu xasan hogaaminayey wixii ka qaldamay wixii aynay qaban miisaanka inaynu saarno maxaynu ku miisaamaynaa waxaynu ku miisaamaynaa sida lagu eedaynayo ama dadku qabaan ama ay qabaan wixii kasoo horjeeda jebinta dastuurka khilaafka dowladda ku-xadgudubka sharciga ku-xadgudubka maxaa la yidhahdaa habsocodka baarlamaanka ku-xadgudubka dhismaha gobolada musuq maasuq ku-xadgudubka maxaa la yidhahdaa musuq maasuqa waxaa ka mid a matalan darashada ciidamada oo kale xatooyada oo kale qandaraasin qandaraas bixinta oo kale dhulboobka oo kale xasan markuu yimi xukunka uu qabtay dadka soomaalidu waxay qabeen rajo aada u sarreysa rajo aada u sarreysa bay qabeen laakiin markaad eegto waktigii uu madaxnimada qabtay iyo maanta markaad eegto dadka soomaaliyeed waxaad moodaa inay tahay arrintaasi kaafi iyo kala dheeri marka laga eego dhinaca dastuurka ah dadka soomaalidu waxay aaminsan yihiin in xasan in ay hayd in afartan iyo shan casho madaxweynuhu markuu qabsaday xukuumadda in uu magacaabo golihii garsoorka arrintaas ma ay dhaceen intii uu joogay ra-iisul wasaare ugu horreeyey uu magacaabay wuxuu ahaa saaxi sirdoon toban bilood kadib way isqabsadeen ka bacdi waxaa la magacaabay ninkii dhoora jiray cabdiweli sheekh maxamed isagana sidoo kale muddo kadib waa isqabsadeen waxaa la keenay ra-iisul wasaare nin hore usoo noqday oli cumar cabdirashiid oo ilaa hadda jooga oo isaguna ka mid a dadka xukunkii ka dhamaa xilkii ka dhammaaday waxaa kale oo jira arrimo dastuurka waxay ahayd in la dhammaystiro markii hore gedgoogii hore madaxweynaha iyo kooxdiisu way ka soo horjeedeen waxaa la yidhahda federalism iyo dastuurku waxa uu ka tarjumayay waa kasoo horjeedeen laakiin mar dambe ayaa aragtidooda isbedeleen waxba isbedelay dastuurka arrimaha lagu xadgudbay oo ugu waaweyn waxaa ka mid a habdhiska gobolada bilmatalan kale dastuurku wuxuu qabaa two pointy five wax ka yar gobol inaynu noqon karin laba gobol iyo wixii ka badan waad ogtihiin galmudug say ku samaysantay iyo duruufihii ku gadaanaa waxaad kale ogtihiin mowqifkii madaxweynuhu ka qaatay gobolada mowqifkii aan sinayn uu ka qaatay dhismaha gobolada bilmatalan oo kale jubbaland markay dhismaysay madaxweynuhu kasoo horjeestay halka uu investigareynayey oo boorsadiisa u furnayd galmudug iyo hirshabeelle oo la oran karo gacantiisu ku sameeyey iyo ilaa iyo xad marka la eego south west arrimaha marka si marka loo macnaa loo kala qaado dhowr qaybood qaybta siyaasadda marka la fiiriyo waddanka dalka situationka hadda uu ku sugan yahay hoggaan siyaasadeed oo midaysan in dalku helo aad bay u adag tahay yacniga afartii sannadood xasan uu xilka hayay kala qaybin aada u fara badan oo xagga fikirka shacabka soomaaliyeed ku kala qaybsan yahay ayay dowladdu yacniga ay saameyn noocaas ayay ku yeelatay waxaa kale oo khilaafkaas yacniga dowladda dhexdeeda marka laga soo tago iyo kala fogaanshaha macnaha ummadda soomaaliyed lagu kala fog yahay marka laga soo tago waxaa jira markaynu eegno dhinaca sababaha keenayey dowladdu inay ku fashilanto hadafyadii ay soo qoratay labada kun iyo labayo tobankii waxaa ka mid a musuq maasuqa musuq maasuqa international corruption index soomaaliya waxay gashay number one twenty sixteenkii mar mar marar badan hore gashay laakiin twenty sixteenkii inay gasho may ahayn maxaa la yidhahdaa hadday noqoto darajada ciidamada hadday noqoto maxaa la yidhahdaa qandaraasyada hadday noqoto deeqaha caalamka dhan walboo la eego waxa weeye corruptionku waa saameeyey hadday noqoto xatooyo xoolo dadweyne arrimahaas marka waxa weeye caalamku iyo iyo ummadda soomaaliyeed aad bay ugu indhadheeraayeen bal hadda waxaynu eegeynaa yusur abraar oo ahayd gudo maxaa la yidhahdaa guddoomiyihii bangiga dhexe madaxweyne u magacaabay wakti yari joogtay oo xilka isaga casishay arrimo khuseeya hantida qaranka oo lagu takrifalay ka bacdi markii madaxweynuhu uu ku darqay in ay lacagihii soomaaliya adduunka u yaalay oo ka badan saddex boqol iyo labaatan iyo afar milyan in lacagta la soo celiyo oo maxaa la yidhahdaa shirkad maxaa la yidhahdaa waxaa la dhahaa something rogers balya oo kuta oo maxaa la new jersey deegaankeedu yahay iyagoo kaashanaya iyo niman dilaala ah lacagaha in lagu soo celiyo oo si dadba loo qaato lacagta waxaa la yidhahda lacag labayo toban milyan ayaa meesha laga soo saaray bal yuson abrar baa waxay ka hadlaysaa arrimaha ku gedaaman maxaa la yidhahdaa soomaaliya xagga dhaqaalaha marka la eegayo maamulka dhowaan hadalay maray kasoo muuqatay maxaa yarada youtube kasoo baxday bal videoga hadda waxyara dhegeysan
nairobi maxay ku dhisantay waa isli iyo iyo maxay ahayday lacagta hay-adaha iyo maxay ahayday ambasiiskan iyo waxanoo n g o oo soomaaliya ka shaqaynaysa oo nairobi lacagta ku cunayso wadamadan aynu qaadka kasoo qaadanaynaana ma cunaan yaki laakiin inaka inoo soo diraan wadamo aanan weliba ku jeclayn weeye inta badan waxa ay ku soo darayaan qaadkanimo ogi ya oo waxay noogu badan tahay hadda dhalinyarada waalan iyo waxaan o dhan waa waxyaabaha qaadka ku jira lagu soo herbicideska lagu dareemay maanta lacagta soomaaliya loogu talagalay haddaad qiyaasto waa billions of dollars wey ya mid ma qaadanayno oo de waa inakaa kolbo laynagu cunaha laynagu hayo ya ani maalintaa kasoo baxay dhibaatadii wixii makama hadlay lakin waxaa lagu maxaan samaynaa ma ka joojinaa lacagta سيد ما تجلس من وضع فقيرة العكس تجري جميلة معامل وسماية بتصل سيد ما أقول فيه هي ما كان سبب السبب وهي دقوا تكاو تكاو تكاو فريس لكن هذا العكس بجت كاتي سنة كالو وتلاقوا الصومالية ولا عناية وحلو عناية هيئة والله وضع خيرة كاتي بدي بجت كالسي دولة دولة معدش شو ما لو استعمالية خصوصا صاروا صدريا intaasoo lacagaa la siinayaa guryo nairobia lagu galayaa qaalayaa iskuuladooda u diranayaan maxay hayday bal waxaad arag u fiirsataa xamar inta safaaradooda ka furan inta safaaradood ee xamar inta soomaali safarada soomaali leh ya ayaanu ayaanu maxay hayday ka furan xafiis yani soomaaliyaana u dirnay ambasador halkay joogaan maxamed bay joogaan nairobi fadhiyaan ya haraskii ku bixi lahaa safaaraddaasi ee shaqaadeena samaali lahaayeen ee marketkeena wax iga soo iibsan lahaayeen ya ee dawladaheena ku raaci lahaayeen ee baa shaqaale inoo qoran lahaayeen nairobi baa laga faa'iidsanaya fahamtay hay-adaha united nations halkay fadhiyaan nairobi ya sanadkii nasoo dhaafay waxaan tegay afar wadan oo east africana isku maray marka delegation maa la socda kale waxaan soo maray dhow afar wadan waxay ahayd arizona daarusalaam uganda kenya uganda afartaa wada baa soo maray waxaan u fiirsanayay dhaqaalahooda si isku bedeleen ya dhaqaalahu wadamadaasi isku bedeleen ya tanzania wax weyn kama arkaysid uganda wax yaroo extra waad aragtaa ya nairobi markaad joogto iyo adisababa ya dhaqaaluhu siduu isku bedelay iyo waxa ka dhisan wax iyo waxa lacag waad arkaysaa lacagtaasi inay tahay lacagta soomaaliya ودقالوه وحوينه كلا سمك الدين أكثر مانيجر أدسوه دارها رهيبة هيك كمدة وحويا العكس خصوصا مسيرة العكس الصومالي المسيرة نيروبي ما حيكون بسنتين وإيش taas waa yusra braar hadlaysa weye yusra braar waxay sheegtay safaaradaha inay ku leeyihiin satellite offices xamar inay ku leeyihiin laakiin operationkoodu inuu ka fulo meesha la yidhahdo nairobi sidoo kale hay-adaha waxa ay waxba kaba jiraan kasoo sheegtay xidhiirka caalamka ee dowladda xasan sheekh maxamuud ku faanto inay waxba kaba jiraan waxay sheegtay in safaaradahaasi laba arrimood ay daaran tahay dad u yimi khayraadka soomaaliya boobkiisa inay ka qayb qaataan iyo waxay kaloo sheegtay in maxaa la yidhahdayy soomaaliya ay tahay marka loo eego xagga dhaqaalaha ama marketka waxa la marka marketka la eegayo inay soomaaliya tahay bar madow oo macnaha geeska africa ku taalla bar madow waayo ma jiro waxa la yidhaahdo maxaa la dhahaa data ama informationka soomaaliya waxa la yidhaahdo g m p ama gross gross national pro- product wax informationa ama dhata ah oo dawladdu soo gudbisay macnaha miisaaniyad iyo dhata ma jirto marka dhatadii waxay tidhi marka la eleven percent growth ayaa ethoobia samaysay beesha caalamku lacagtii waxay gelinayaan xaggee adisooba maxaa la yidhahdaa ama nairobi sidaa daraaddeed waa xagga dhaqaalaha markay noqoto soomaaliya waa bar madow wey haddaynu fiirino maxaa la yidhahda dhinaca waxyaalaha dadku ay aada wax uga tirsanayaan waxaa ka mid ah ammaanka intii dawladdu joogtay waxaa la rajeynayey dawladdu inay amniga sugto dawladdu waxay saan hore hore idinku sheegay waxay sheegtay inay maxaa la yidhahda al-shabaab meelo badan ka saartay laakiin waxaa cad in al-shabaab dib u soo noqotay waxaa cad in la dilay labaatan xildhibaan ka badan dad badan oo bermageeda ah lagu xasugay mag- magaalada muqdisho al-shabaabna ay ka howlgasho magaalada muqdisho si waa si furan oo cad oo dee la arko xataa iminka waxaa la gaadhay in announcement lagu sameeyo la yidhi magaalada intaas baabuur ba ku jirta dadka sheegayaan inay yihiin dadkii faralkaa soo maleeyay oo dad dawladda ka tirsani ay ku lug leeyihiin qaraxyadan ama ganacsato ha noqoto dawladda ku xidhan ama ha noqdaan dad dawladda u shaqeeya waxaa la odhan karaa oo kale marka la eego ciidamada dawladdu heshiisyada ay ku faanayso oo internationalka ah waxaa ka mid a maxaa la yidhahdaa bilmatalan oo kale markii amisom mandate bay ku joogtay soomaaliya laakiin dawladaha safka hore etoobiya iyo iyo kenya oo kale iyo jabuuti kuma ay jirin maxaa la yidhahdaa maxaa la dhahay official ugumay jirin meesha amisom inkastoo jabuuti ciidamadooda ay ku jireen waayo soomaalidu aada bay shaki uga qabeen kenya iyo etoobiya dawladahaas waxay sheegeen inay ku adkaatay inay bajetkii ciidamadaas dhaqaalihii ay soomaaliya ku joogi lahaayeen ay sii wadi kari waayeen sidaa daraaddeed way is amisoomeeyeen amisom ayaa lagu sharciyeeyey sida foreign journalka si fiican loogaga hadlayay iyo new york times arrintaa waxaa saxeexay oo ogolaaday madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud xagga qandaraasyada markaynu eegno waxa waxaa laga saarayaa xasan waxyaaluhu kusoo baxay inuu madaxweyne noqdo oo dadka backgroundka ka qaylinaya markuu ka khudbaynayo khudbaddii ugu horreysay inuu ahaa ninaan keligii socona uu ahaa nin organization u wato shirkaddan la yidhaahdo somo oilan gas lug bay ku lahayd inuu xasan noqdo madaxweynaha soomaaliya sidoo kale waxaa la sheegayaa dalka qatar iyo imaaraadka ilaa xad in iyaga laftooda ay ku lug lahaayeen in xasan sheekh maxamuud uu noqdo madaxweynaha soomaaliya som oilan gas madaxweynuhu wuxuu saaxay qandaraas inay dalka awooddiisii sidii aqoonyahan cabdisalaan maalintu si fiican nooga warramay iyo dad badan oo badan oo aada ma garanaysaa whistle flowers dadka la yidhaahdo ama ummadda soomaaliyeed uga diga waxyaalaha ma garanaysaa iyo hadimada ee lagu wado in arrimahaas looga dan lahaa maxaa la yidhahdaay maxaa la yidhahdaay shirkadan som oil khayraadka dalka soomaaliya in lagu wareejiyo iyada waana shirka dilaal ah wax hanti aan lahayn wax barobarti aan lahayn waa kind of lobbyism ama maxaa la yidhahdaa baritaar oo kale iyo lacago maxaa la yidhahdaa laisweydaarsanayo oo laaluush ku salaysan waa shirkad saas oo kale dadka iibsataa hadda waxaa laga hadlayay xataa mushaaharaadka dadka u shaqeeya ay qaataan waxyaala noocaas ah markii shirkadii la suugadeeyena waa tiim garanaysaa ingiriiska shirkadii baractiskeedii iyo waxyaalihii la weydiiyeyna soo bandhigaan shirkadii way kuqudaraysatay arrintiina ninkii hindiga ahaa oo ma garanaysaa directorka shirkadda wahaa baa dembigii la wada saaray laakiin shirkadaas waddanka weli way ka obreyt garaysaa xagga markaynu eegno maamulka dadka xasan ugu dhow aynu eegno markaad eegto barall dadka soomaalida waxay yidhahdaan xisbi layaa dam damul jadiid ayaa jira damul jadiid waxay ka wadaan soomaalidu waa koox weeye kooxda dadka aada ugu dhow dhow xasan sheekh maxamuud ninka la yidhaahdo faarax cabdulqaadir anugu shaksiyan baan aqaana ninkaas cabdikariin guuleed iyo iyo nin kaliya in in cabdullaahi deni dadkaas waxaa ay ku midaysnaa inay ahay waxay leeyihiin common factor inay ka iyaga iyo xasan marka la isku daro ay ka wada mid ahaayeen koox ka fallaagowday ururka islaax oo la yidhahdo damul jadiid oo dhiiga cusub la yidhahdo waxaa jira dad fara badan oo ka tegey magaalooyin kala duwan adduunka ka mida oo isla organizationkaasa oo ilaa hadda waddanka ku jira isla markaana quuldaraynaya inay mar labaad xilka kusoo noqdaan ayagoo faraska ay mar labaad soo sharaxeen uu yahay xasan sheekh maxamuud waxaan kale oo arrinta muhiimka ah waxay tahay corruptionka lacagaha laaluushka oo la kala qaadanayo xagga doorashada maxaa la yidhaha baarlamaanka oo kale xulidda baarlamaanka oo kale oo heer aan dee weligan ayna gaadhin meel ayna gaadhin bay gaadhay yacniga xataa dhismayaashii dawladda dawladdu lahayd ee soo jireenkaha sida loo bixinayo oo loo iibinayo hantidii dawladda oo barayfad ahaan loo iibinayo marka la fiiriyo free ticketka ay u haystaan maxaa la yidhahda hay-adaha caalamiga ah in particular kuwa ka ka howlgala magaalada muqdisho iyo hareeraheeda markaad eegto maxaa la yidhahdaa marka la eego maxaa la yidhahdaa xagga judiciaryga ama xagga maxkamadaha waad maqlayseen in madaxweynuhu openly u yidhi laalushku maanta waa fiicannahay haddii laalush la qaadanayo waa fiicannahay shalayta qoriya afka la iska gelinaaye laakiin maanta laalushaa la qaadanaya sidii hore arrinta waa ka fiican tahay marka arrimaha aynu eegayno marka waxa weeye waxa la yidhahdo electability ma dhammaystiri karno waayo muddo badan buu madaxweynuhu hadeer xilka soo hayay afar sannadood saddex rais saddex ra-isul wasaare iyo jaajkii maxaa la yidhahdaay maxkamadda sare haystay khilaafkii maamul goboleedyada amnigoo kasii marka si loo eego kasii daray marka laga reebo horumar aad yaniga limid u ah oo ka jira muqdisho area marka la eego maxaa la yidhahdaay maxaa la dhahaa magaalada ama habka maxaa la yidhahdaa sida deegaanka marka laga eego dadka maxaa la yidhahdaa danyarta ah ee ku sugan caasimadii hareeraheeda si u noolyiin marka la eego waxaad ku muuqanaysaa in wax weyni ka jiraan guuxa shacabka soomaaliyeed waxaa laga gartaa qofka electabilityga ama qofkaas xilka ama u qalmaa waxaa lagu gartaa guuxa shacabka ka dhex socda laakiin marka la eego xagga yaa jebron yaa xidhiidho badan haysta yaa maxaa la yidhahdaay ciidamo maanta gacanta ku haystaa maanaa isaga daacad u ah xasan sheekh maxamuud janis buu leeyahay uu kusoo noqdo oo xilka inuu qabto ma isasixi doonaa mise waa uga sii dari doonaa dalka wuxuu noqon doonaa ka dare dadka soomaaliyeed meelo badan oo ay kaga faalloodaan arrimahan waxay u badan yahaan fikirkooda inuu uga sii dari doono markaad weydiisana arrimaha ay aada ugu eedayaan waxa ka mid a oo aan kasoo gudbay xagga waxa la yidhaahdo daacadnimada inaanu xasan sheekh maxamuud ahayn hogaamiye daacada ayagoo ka eegaya ficiladii uu ka qaatay dadkii lagu laayay elcadde tegitaankiisa etoobiya inuu maaragtay calanka etoobiya salaanta ku qaatay inuu calanka kenya u foorarsaday maxaa la yidhahdaay xagga marka la yidhaahdo usinaanta usinaanta dalka marka la yidhahdo madaxweynuhu waxa weeye waa madaxa waa hogaanka dowladda soomaaliyeed waana chief of the army staff marka la yidhaahdo madaxweynuhu xaqdarro iyo ex ayay dadka soomaaliyeed ku eedaynayaan ninka la yidhaha xasan sheekh maxamuud iyo hogaan aada u tayaxu marka la yidhaahdo shaksiyadiisa leadership ahaan laakiin taas macnaheedu maaha inaanu xasan sheekh maxamuud waxba qaban wixiina waa daw waa maamul waa waxaweye xukuumad weeye xukuumaddiisu waxyaalo ay qabatay waa jirta waxyaalaan kasoo sheekayno faraha badna laakiin waxqabadkiisu wuxuu ku kooban yahay magaalada muqdisho waxyaalaha ka qabsoomay gudaheeda iyo maxaa la yidhahdaa lugta uu ku leeyahay maamul goboleedada oo dadka soomaaliyeed leeyihiin madaxweynuhu cod buu ku raadinayahay horumar kama jiro gobolladaas ee dad buu geystay isagu baarlamaanada ka soo baxaya gobolladaas sidii ka dhacday magaalada garowe baarlamaanka ka soo baxay magaalada garowe aqalka hoose iyo aqalka sare dowladda federaalku lug weyn bay ku lahayd marka topic kale weeye xidhiirka ka dhexeeya sida gaarka uga dhexeeya hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada qaarkood iyo xasan sheekh maxamuud xidhiirka gooniya oo macnaha gaar ahaaneed oo ka dhexeeya waa mawduuc kale weeye waxaan eegaynaa cabirka maxaa la yidhahdaay dadka matalan soomaaliyeed bal ninkan yar oo sugaanyahanka waxaa la yidhahdaa cabdisalaam maxamed cusmaan waa gabay cusub oo ka hadlaya hogaanka siyaasadda ee soomaaliya bal wax yarala dhegeysta soomaaliya gadaatay hadduu laisla garan waa gobonnimo ninkii kula jeclaa inaad u soo guurto gabadanada kii kula nabcaa inaad ka luubnaato gebi waxaad ka tuurtaa midkii gaadhka qadanayay godka waxaad horaastaa ninkii garabku siinayay ha yeeshee waxaan garanayay gamaaha ii diiday aragtidu midaygo hataan soo gudbinayaay guugaag shamaankiina oo soo gurmada maanta garaadkii tashanaya runtuu garan karaayaaye gacalow gacalow su-aalahan qalbiga gocasho weydiiya geniyaadka lacageed waryaabsisa geyigeenna badda labada geesood waryaagadayo oo iibsha gabdhaheena yaa dhoofiyo carabta yoo geeya gobonnimada yaa nacabdad yahow oo gunnimo doona gaajada waryaa nala rabiyo inaan gasiin weyno geedkayno beernaba waryaa gudun u soo faysta yuu guurahaankaysii dadyaho goobo xumaheenna inta birimo goydada waryaa gaashanaba xoogan yaan garan wixii laysku yahay oo dad kala geeya yaa gurufka lagu beerayo iyo beelo kale goyska geediga waryaa guri xunfro uuna qaba geynin gurgurshaada yaa gowracoo dani u geynaysay talo inaan gurfayniyo waryaa diidan gudaheena gumaadkii iyo colaadaha wariyaagu ayda doonaya gobol gobol waryaa noo jarjaray geylka lagu ooday yaan garan dantii qaranka oo tiisa googaya gabriyaa u daacada intuu guraaco faallooday gaalayska yaa doonayo garashadii waayey gomushaasidiisii waryaa gebilba meeleeyey afartaa waxaad geysatiyo galeelaftaadii dhey abaalkaad gadeen waa horaad godobtii maasheene gardarada wixii aad fashaad galabsanaysaane garashada abwaan uu dhahaa waa wax gudaweyne gabayguna higu iyahe guule mahadiidhe afar kalena gaaxdeeda waan soo gudbinayaaye gaawaha usoo culo markaan godolka kuu maalo lixdankii halkii laga gurtaan galabtan naallaaye wagga muuran tahay xaajadii guurtii loo diraye guryo degid ragga ugu maqnaa sahanka waa gaabis googoos tusaale ah haddaan idin garwaaqsiiyo gorgorkii intuu duulo kibagabiyo jiidhaayey gilbahana markii uu ka jabay baalasha iskooyey aan gooshu karin samada oo boor galgalanayey cayayaan inuu giganayaa waa garya maag aarkii intuu goosan helay miciida gaadhsiiyey garac waagu goortuu ku yidhi yaro girmaameeyey geed aan fogay jiifsadoo gowsaha isdhaabshay gacantiisa wiil huba intuu gumaca liishaamay leeg uu ku soo gamay wadnaha laabta kaga giijay inuu guro xalaadlaadayaa waa garya maag geedsiga dagaal lagu qabtay xeesha lagu gaaday garbaduub intii loo xidhay gowda laga saaray oo fulay u garanayo iyo nacas garaacayay inuu goosto dibintiiyo bushmaha waa garya maag geeyada guyaal iyo guyaal guudka laga fuulay oo labada gelin cawska aan goosan doomaarta uu gooyey kowruhu intii jeeda lagu gaacshay oo dakaan intuu gabax ku yiri daalis garan weydey garaadlaa waxaan dhaqano qooma garya maag afartaa waxaad geysatay gele laftaadii dhe abaalkaad gadeen waa horaad galabsanaysaane gardarada wixii aad fashaad godobtii maasheene garashada abwaan uu dhahaa waa wax gudaweyne gabayguna hibi uu yahay guula mahadiidhe afar kalena gaaxdeeda waan soo gudbinayaaye gaawaha usoo culo markaan godolka ku maalo soomaalay dantaad garab marteen oo ka gamaadeene gurcodkii habeenimada iyo xogaalli ka cadeeye runta lagu gunaanado xalbay gacalow keentaaye ka gilgilo xumaha aad gasheen gocondha weeyaane u gucleen wixii uu facaa goor walibaga doonay guuraa habeenkii u mara samaha aan goobno u guntada ma unbaad hantiin geeska oo idile gacmaha sare u taagoo nasriga guulla weydiista muuminiintu inay gacal yihiin waa midaad garane garabsiga wixii lagu helaa goosan lagu waaye godkii aadil duugtaa ninkana geellow degayaaye jahliga adduunyada goblama goob xun kugu beega cilmiga adduunyada gurmada guudka lagu fuulo intaa gamaasanayn baa raggii gaadhay meeraha e gurboodkiiyo dhallaanka u fakera geshka yeelkiise galti ubadkuyay berri ku noqon guudka duniyeeda u gurmada wixii aad gashaad u gurmada wixii aad waxaad qabatid baad gelaya taariikh kaas wuxuu ahaa dareenkii sugaanta abwaan yar nin yaroo dhalinyaro ah soomaaliya cabdisalaan maxamed cismaan ayaa gabigaa soo gudbiyey haddaba markaan barnaamijka insha allah waan soo afmeeraya hadda cabaarku socday waxa weeye markaynu eegno murashaxiinta maanta tartamaya xasan maxaa la yihahdaa cumar cabdirashiid farmaajo iyo kuwa kale oo tartamaya xasan wuxuu ku jiraa haddaanu ahan ka koowaad kooxda ugu horeysa oo hogaaminaysa inay mar labaad xilka qabato xukunka soomaaliya wixii iman doona mustaqbalka dadka soomaalidu dareenkoodu markaad eegto wadartasay yihiin waxay door bidayaan inaan xasan soo noqon oo qof kale janis la siiyo qof kale in janis la siiyo ayay door bidayaan laakiin waxaa muuqataa inay suurtogeli karto xasan sheekh maxamuud inuu xilka kusoo noqdo wuxuu ka bedeli doono haddii mar labaad loo doorto madaxweynenimada soomaaliya waa wax qeybka ah oo aynaan garan karen waxay noqon doonto laakiin sida aan idiin soo sheegay dowladdii xasan sheekh maxamuud afartan sane soo hogaaminayay waxna way qabatay waxna way ku guuldaraysatay sidaa qaalibka ana xukuumaduhu dal markuu burbur ka dhaco waa wax caadi ah in dowladda markaa timaadaa ama dowlada ugu horeeya inay la yar dhutiyaan oo ay maxaa la yidhahdaa meeshii la rabay gaadhsiin laakiin inay wuxuun sameeyaan wuxuun yagleela oo meeshii laga sii ama qaado marka lama oran karo arrintu waa eber eber institutionska dowladdu ama hay-adaha dowladdu aad bay daciif u yihiin waddanka waxa weeye musuq maasuq baa hadheeyey nabadgelyadu aad bay xun tahay dhaqaaluhu waa bermadow maxaa la yidhahdaa ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed oo aanan kusii dheeraan lama dhisin oo ahay arrimihii ma garanaysaa dastuurka uu farayay madaxweynuhu inuu fuliyo marka waxaynu odhan karnaa marka aynu soo koobno madaxweynuhu waxa uu fuliyey wixii loo igmaday one percent boqolkiiba one percent boqolkiiba sagaal iyo sagaashan ma qaban haddii dadka soomaaliyeed ay mar labaad siinayaan fursad xasan sheekh maxamuud waa arrin iyaga u taala laakiin waa arrin marka runta laga hadlo aan shacabku tala ku lahayn waa marka xagga fikirka laga eego laakiin marka lae- laga eego meesha wax ka go-ayaan dalka waxaa jooga hay-ada caalamiya u n tu waxay ku leedahay xuduud weyn bay ku leedahay dadkaas dalalka siyaasadda faragelinta ah iyo maxaa la yidhahdaa ayay kala jeebronaanta iyo urursiga dhaqaalaha iyo wixii musuq maasuq lagu helay ayaa maanta eh, lagu kala guulaysanaya xagga markaynu eegno wa- waxa weeye dadka soomaaliyeed marka umale choice ay wax ku doortaan labaatanka maxaa la twenty twentyga ama labada kun iyo labaatanka ayaa la yidhi ba ugu soo horreysa in cod loo qaado dalka oo madaxweyne dadku soomaalida ama leadership hoggaan siyaasadeed oo dadka soomaaliyed ay doortaan marka tala kuma le dad baa lasoo xulay ergooyin saad ka dharagsan tihiin ergooyinka ayaa dooran doona wixiina waa wax la kala iibsanaya wey marka een, waxaan kusoo gebagabaynayaa een, barnaamijka waa suurtagal inuu xasan soo noqdo marka la eego duruufaha maanta taagan in xasan sheekh maxamuud mar labaad uu kursiga kusoo baxo waa suurtagal insha allah waxaynu ugu gudbaynaa contenderska ama dadka kale oo la tartamaya murashaxiinta kale een, iyaga laftooda waxay qabteen iyo wixii ay ku guul daraysteen xilalkii ay soo qabteen arrimahaas baynu insha allah xooga saareynaa aad iyo aad ba umahadsantihiin dhammaan intii inii dhegaysanaysay